gabdhaha ku nool magaalada beledweyn islamarkaana ka baxay jaamacadaha ku yaala magaalada ayaa xilligan waxaa soo wajahay shaqala-aan dowlada soomaaliya iyo hay-adaha iyo maamulka hirshabeelle ay ka dalbadeen in shaqo abuur loo sameeyo qaar kamida gabdhahaasi warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay shaqala-aanta haysata iyagoona codsaday in shaqo abuur loo sameeyo waxaa kamid ah gabdhaha gobolka waxbartay ilaa heer jaamacadeed waxaa ugu baaqayaa maamulka heer degmo heer federaal heer gobol inay gabdhahaas ku dhaqan gobolka hiiraan khaasatan magaalada beledweyne in loo sameeyo shaqo abuur daama ay jaamacadda dhameeyeen sidoo kale ay wiilasha ku xaq yihiin meel kasta maaha in la dhaho nimanaa loo baahan yaha ragaa loo baahan yaha ragaa loo baahan yaha la dhaho boosaskii waaweynaa ee ragga qaataan gabdhahana ee meelo hoose la iska siisay sida neersan oo keliya inay noqoto xitaa loo galo inay noqoto dhakhtar weyn sidoo kale dhinaca warbaahinta hadii lalahanaa gabdhaha kaamirada loo okoleynoo layidhaha kaamir laguma dhiibayo codo soo diyaari la dhaho wasaarad sida wasaaradahan ay ka shaqeeyaan u badan yihiin rag aysan lahayn wax dumar ay ka shaqeeyaan waxaa codsanaynaa gabdhaha soomaaliyeed haddaan nahay khaasatan gabdhaha reer hiiraan ama gabdhaha reer beledweyne in shaqo abuur noola sameeyo maadaama wiilasha aan ku xaq nahay sida wiilasha wax loo bara noola baray heerkay gaareen aan gaarnay waxaa idinka codsanayna shaqa ahaan aad nooga reebinahana aad shaqaysano aad fursado badanna siisaan waana mahadsantihiin ka mid ahay gabdhaha gobolka hiiraan ku nool kana baxay jaamacadaha gobolka heer maxay dugsi sare dugsi hoose dhexe ilaa jaamacad yacnii ma ahan gabdhaha in la dhaho gabarha tahay maanta wax waa baratay jikada gal nin guurso ubad dhal may gabar wiil neersin wuu barnaa gabar way barnay injineerun wuu barnaa gabar way barnay shareeco wuu barnaa way barnay wax walba ict hadday noqoto wax walba gabar way baratay yacnii ma ahan mar walba in oo gabdhaha la fuquuqo oo la dhaho adiga gabarhaa tahay xishooda loo baahan yahay raggaa dhex gelin meela gelin no gabdhaha mar walba waxay u baahan yihiin xuquuqay leeyihiin xaqay leeyihiin way shaqaysan kartaa gabar keliya maahan ayadoo maxay ahaatay oo hooyo ah shaqaysanayso gurigeeda joogto owlaadeeda korsanaysa ayaa haddana shaqa maxay ahayd shaqo meel walba orag gale ay geli kartaa yacnii aniga haddaa gabdhanahay dood weynaan ka qabnaa in mar walba yacnii oo noola dhaho gabdhaa tihiin xushooda saanaa tihiin shaqa ma jirto ka ma jirto no gabar aqoonay leedahay waxbay baratay yacnii anaga haddaa konton leynahay ma ahan yacnii in noola dhaho ragga boqoleyda lama oo lama xifaaltami kartiin oo waxba lama qabsan kartiin waxba lama wadaagi kartiin wadamada caalamka oo kaleento yacnii gabar markay tahay iyo ragga inta badan gabadhaa respectiga la siiyaa oo shaqaysato oo yacnii nafteeda ku filnaato hadda haddii si loo fiiriyo gabdhaha iyo ragga maxay ahaatay gabdhaha yacnii dhanka shaqooyinka ku wanaagsan activity biyano badanay leeyihiin yacnii wax soo saar badanay leeyihiin xataa fikrado badanay ku siinaayaan garab badanay ku siinaayaan anaga gabdhaha gobolka hiiraan haddaan nahay waxaa u baahannahay in shaqo nala siiyo meel walba fursado shaqaa u baahannan yacnii ma ahan in la dhaho gabarhaar tahay xishoo gurigaada jooga soo bixin ubadkaa karsan oo ubad ayadoo la karsanaya wax walba la qabsanaya la shaqaysan karnaa haa wiil wuxuu soo barta anagaba waa baranay yacni meel walbana waa ka soo bixin karnaa